waa mahadsan tahay ku dhawaasho walaalkay ciidan runtii etoobiyaan ah ayaa maantay soo gaaray gudaha degmada batabaan oo runtii aan dhihi karno waxay ahaayeen ciidan military ah oo federaal ah etoobiya oo aan markaan aragnay iyo markaan la fadhiisanaba noo caddaatay inaysan ahayn ciidamo atmis iyo kuwa amisom ka tirsan oo ay ahaayeen ciidamo federaal ah waa gartay ciidamadan ma ciidamada liyuga oo deegaanka soomaalida ay ahaayeen mase kuwa federaalka bal haddii aad si weyn u faahfaahiso ciidamo federaal oo etoobiya ayay ahaayeen ciidamadu waa gartay tiradooda imisaad ku qiyaasi kartaan marka ciidamada idin yimid wallahi ciidamo ayay ahaayeen ciidamadaas ayaa soo gaaray banaanka degmada oo meesha afafka hore ee degmada matabaan waa gartay markii aada la kulanteen maxay idin sheegeen
markaan la kulanay waxaan ku dhahnay meeshaan degmada matabaan waxay ka tirsan tahay stateka dowladda hirshabeelle waana dul soomaaliyeed dowladda soomaaliyeedna ay xukunto soo dhawaada waxay noo sheegeen inay ayagu ajendadooda uu yahay inay kooxaha khawaarijta iyo gaarajixisada ah meelaha ay ku sugan yihiin iyo meelahay kasoo dhawaadeen iyo intaasba ay u socdeen arrimahooda oo yihiin waxaan u sheegnay in ereadan ama degmada iyo deegaanada hoos imaadaha laga xoreeyey kooxii argagixisada al-shabaab oo aysan hadeertaan aysan meelahan kuna sugnayn wixii ogolaansho ama shabaab la dagaalankiisana dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelle intaba ay iska kaashanayaan iyo cid walba oo iyagu ay la kaashadaan ama dalbadaan ay si wada jira hadday ka hortagitaankooda ay tahay hadday la dagaalankooda ay tahaba ay qaabilsanaayeen marka waxaan weydiinay in dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelleba ay safarkoodan iyo socodkoodan ay weheliyaan oo ay maaragtay og yihiin oo ay la socodsiiyeen waxaana ka ogaanay in maaragtay ay xogtooda iyo socodkoodaba ay ahaayeen ciidamo si madax banaan waa gartay waxaad noo sheegtay inay ka madax banaanaayeen dowladda federaalka iyo hirshabeellaba iyaga ay socdeen bal ciidamadaasi aada aragteen sifaale ama tusaale ka bixi ma gaadiid ayay wateen dhinacaysi idinkaga yimaadeen ciidamada gaadiid ayay waa wateen laakiin ma badnayn waxay u badnaayeen ciidamo sentary ah waxayna ka imaadeen dhinaca wadada xariireysa degmada matabaan iyo beled weyne wadada xariireysay ka imaadeen waxayna noo sheegay inay kasoo baxeen kasoo tictiman oo ay kasoo maaragtaan baxeen feerfeer dhinaca feerfeer xadkay kala leedaha soomaaliya waa gartay marka hadda ciidamadaasi xaggey joogaan miyay matabaan ku sugan yihiin
waxaan u sheegnay in anagu cid walba shabaab la dagaalamaysa diyaar aan u nahay in maaragtay dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelleba ay nagu amarto oo la shaqayno oo lasoo dhaweyno laakiin hadda maadaama ay keligood yihiin inay ogolaansho iyo xiriir iyo iyo wada shaqayn intaba ay kala imaadaan dowladda hirshabeelle iyo dowladda federaalkaba oo runtii aan dhigi karno waxay lafdhabar u yihiin dagaalada socday iyo khawaarij dalka loogu xoreynayo maadaama shabaab waxaad u socoteen uu yahay inaad dhankaas kala timaadaan ood laabataan ood meesha ka timaadeen oo laabataan ayagana sida xaraf ahayn mana ahayn inagu jawaabeen inay u laabanayaan meeshay ka imaadeen waa gartay waxaad sheegtay inay shabaab raadinayeen ay shabaab daba joogaan sida iyaga hadalka u dhigeen deegaanada aada ku sugan tihiin ee degmada matabaan hoos yimaada ma waxaa jira dhaqdhaqaaq ay shabaab ka sameeyeen ama ay kusoo dhawaadeen walaalkay waxaan buu cadaynay in degmada iyo deegaanada hoos yimaadaba shabaab deganaanshahooda iska dhaafay in fikirkooda iyo aragtidooda iyo dhaqdhaqaaqooda intaba kaba shaqeeyaan kamada hirsana wakti laba sano ka hor ah ayaa deegaanadan meelahay ka deganaayeen degmada hoos imaado dhan laga xoreeyey marka waxaan buu sheegnaba in degmada iyo deegaanadeedu xor tahay shabaabna ku suayn